أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraةi ali cimraan siyaaqii aayaadkii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen allah subxaanaه wa taعaalى sida uu ugu caqli celiyey asxaabta weliba arrintii ku saabsanayd markay maqleen inuu nebigu la dilay sala allahu calayhi wasalam haddii nebiga la dilo iyo haddii uu sidiisaba u dhinto wuxuu tilmaamay geerida iyo dilista labadaba bani aadamba u yahay ambiyana uga horreysay dabadeed waxaa lagu sabarsiiyey ama loogu caqli celiyey nebi dagaalamay ama la dilay oo ay la socdeen dad aada u fara badan oo haddana aan daciifin jabka soo gaaray aan ku daciifin ee diinkii iyo iyo uhalgankiisii iyo ku dhaqankiisii meeshii kasii waday rabbi ku kalsoonaaday dembigooda garteen allana uga noqdeen dembiga sidaa markuu alla subxaanahu wa tacaala muuminiinta uu ku dhiirigeliyey inay ku daydaan dadkaas iyaga ka horreeyey oo ambiyada usoo gargaaray markii lagu dhiirigeliyey inay kuwaa ku daydaan ayaa halkan alla wuxuu ka tilmaamayaa dad kale oo gaalo ah oo aynan ahayn inay ku daydaan adeecaanna hadday adeecaanna ay khasaarayaan marka kuwii horena waa lagu dayanayay kuwaanna waa laga fogaana munaasabada marka aayaadkii hore iyo tan darsigan caawa ka dhexayso waa sidaas ayb yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tutiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey yarudduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cirbihiinay idin celinayaan fatanqalibuu waad gadoomaysaan markaas khaasiriina idinkoo khasaaray iyaga marka owliyaha ka dhiganina bal eh allaahu alle ayaa mowlaakum kan idiin gargaaraya ah wa huwa isagu khayru nnaasiriina inta gargaarto kan ugu khayr badan ugu quwad badan marka halkan alle wuxuu addoommada mu'miniinta uga digayaa can daacati alkaafiriin waalmunaafiqiin gaalada iyo munaafiqiinta inay adeecaan ibnu kathiir wuxuu yidhi yuxadiru tacaala cibaadahu lmu'miniin alle addoommadiisa mu'miniintu ugaga digayaa can daacati alkaafiriin gaalada inay adeecaan waalmunaafiqiin iyo munaafiqiinta daacadooda fa ina daacatahum maxaa yeelay daacadooda tuurisu radaa waxay dhaxal siinaysaa xumaan iyo halaag fi dunyaa waalaakhira adduunyada iyo aakhirada dhexdeeda walihaadaa qaala tacaalaa sidaa darteed allah wuxuu yidhi in tudiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey yarudduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cirbihiinna ayay idiin celinayaan yacnii meeshii aad ka timaadeenee kufriga ahayd iyo shirkiga fatanqalibuu markaa waad gadoomaysaan khaasiriina idinkoo khasaaray oo adduunyadiina waayey aakhiradiina waayey marka adduunya beel iyo aakhira beel ayaa laga helaa ayb huma amarahum dabadeed alla wuxuu amray mu'miniinta bidaacatihi isaga inay ka dambeeyaan wa muwaalaatihi isaga inay isku xiraan oo ay gacal ka dhigtaan iyo garab walisticaanati bihi inay isaga kaalmaystaan iyo watawakuli calayhi inay isaga ku kalsoonaadaan markaasuu alla yidhi bal eh allaahu alle mowlaakum midka idiin gargaarayo idiin hilinayo wa huwa isagu khayru nnaasiriin kuwa gargaaro kan ugu khayr badan waay marka gargaar alle haddaad haysato waxbaha ka welwelin isaga isku halleey labada aayadood marka midna amaraa ku jiro midna nahyi tan hore tan hore waxaa ku jira nahyi oo alla subxaanahu watacaala wuxuu naga reebayaa daacada gaalada iyo munaafiqiinta midda dambena amar baa laga fahmayaa oo ku jiro amarkaasna wuxuu yahay in rabbi la isku xiro oo isaga un talada loo dhiibto lagana dambeeyo labadaa marka hadday ku dadaalaan mu'miniinta asbaabta nasriga iyo guusha weeyaan sidaasay ka dhigan tahay dayib sanulqii waan ridi doonnaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax ayaan ku ridi doonnaa bimaa ashrakuu bisababi maa kii sababtiis ashrakuu ay la wadaajiyeen billaahi alle maa shay ay la wadaajiyeen lam yunasil uunan soo daadejinin bihi shaygaaba suldaanan wax xujaa wa ma'waahum iyaga hoyadkooda iyo meesha ay u dunmayaan annaaru naartii waay wa bi'sa waxaa baas lahaaday mahwa aldaalimiina daalimiinta maqaamkooda iyo meesha ay ku nagaanayaan ayaa baas lahaatay halkana alla wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha alla uu nebigiisa ugu gargaaro oo wuxuu leeyahay sanulqii waxaan ku ridi doonnaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax ayaan ku ridi doonnaa argagaxaasna waa kii nebiga loogu gargaarayo xadiidkii saxiixa ahaa wuxuu ahaa nusirtu birucbi masiirata shahrin waa la ii gargaaray argagax ayaa la iigu gargaaray in layga cabsado bil meel loo socdo waxyaabaha nebiga lagu khaas yeelay bay ka mid tahay ummaddiisuna ay tabac ugu tahay dayib marka alla wuxuu leeyahay sanulqii waan ridi doonnaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax ayaanu ku ridi doonnaa bimaa ashrakuu bisababi ishraakihim wadaajintooda darteed billaahi alla ay la wadaajiyeen cibaadada maa shay lam yunasil uunan soo dejinin bihi maaga suldaanan wax xuja yacni xujo lagu caabudo wax uunan alla u soo dejinin iyo gar toona inay alla cibaadadiisii la wadaajiyeen darteed ayaanu argagax ku gelinaynaa ba'da marka waa sababiya maa ashrakuudaana maada waa masderiya waxaa ka dhalaalsamaya marka maada iyo ficilka ka dambeeya masder waana fii maxalli jarin bixarfi ljari ayb marka bimaa ashrakuu biishraakihim iyaga shirkigii ay faleen wadaajintii ay la wadaajiyeen billaahi alleh maa shay ay la wadaajiyeen waa mafcuulkii lam yunasil uunan soo daadejinin bihi shaygaa in la caabudo suldaanan wax xujo ah uunan kusoo dejinin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa shirkiga iyo rucbiga waa islaazimayaan oo qofka argagaxa iyo waxyaabahaas waxaa ka qaado oo looga kor yeelaa tawxiid iyo tawakul qofka marka haddii uu rabbigiisa uu garanayo oo uu isaga tala saarto isaga keliya caabudo kalsooni ayuu helayaa qalbigiisana waa degayaa allana nebigiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha annabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniin allah kugu filan adiga iyo kuwii ku raacay oo muuminiinta ah dayib shirkiguna wuxuu leeyahay walwal iyo walbahaar si kastoo hub badan u haysto si kasta uu cadad iyo tiro iyo tiro uu u haysto allah ka maqan wehel ma haysto qofka shirkiga ku sugan wax kastoo uu haystaba marka walwal iyo al argagax iyo cabsi ka dhammaan mayso dayib wa ma'waahum meesha ay u dunmayaan annaaru naartii waayo wa bi'sa waxaa baas lahaaday mahwa aldaalimiina kuwa dulmiga falay meesha nagaadidooda oohay ku nagaanayaan meeshaan marka waxaa ku jira balaaqada waxa lagu waxa la yidhaahdo iqaamatu daahiri maqaama damiiri booskii damiirka la dhigi lahaa ayaa isim daahira la dhigay isimka daahirkana waa aldaalimiin oo waxay ahayd in la yidhaha maalan wabi'sa mahwaahum ila iyagii waa lasoo sheegay sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu baa la yidhi damiir in la keenay ahayd lama dhigin isim daahira la dhigay balaaqada marka ama macaaniga waxaa laga faa'iidayaa waxay tahay liltakhliidi adkayn arrintan la adkaynayo walil ishcaari walil ishcaari bimaa bihim iyo yacnii in la muujiyo oo dadkii la dareensiiyo waxa iyaga ku sugan ayb taqliidkaas iyo marka dareensiintaas darteed baa haddana loo soo celiyayo wa bi'sa mahwa aldaalimiin loo yidhiyo mahwaahum aan loo dhihin walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe sadaqakum llaahu alla waa idinkugu run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii waa idinkugu run sheegayoo waa idinkugu dhabeeyey waa idinkaga dhabeeyey id waqti taxusuuna aada jirid goynayseen oo aada dil ku jirid goynayseen hum iyaga gaalada biidnihi ilaahay qadarkiisa iyo idinkiisa iyo amarkiisa xataa idaa fashiltum ilaa an fashiltum ilaa aada markaa fulayowdeen oo aada daciifteen wa tanaasactum aada doodeen fil amri arrinka aada ku doodeen oo iskhilaafteen wa casaytum aada caasiseen min bacdi maa kii ka gadaale araakum alla ou idin tusay kaa kadib ayb min bacdi maa kii kadib araakum idinka ou idinmarkuu idin tusay maa waxa tuxibuuna aada jeceshihiin waa adduunyadii minkum idinka ayuu idinka mid ahaaday man axad yuriidu rabo addunyaa adduunyo wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man qof yuriidu rabo alaakhirata aakhiro uma markaa dabadeed sarafakum alla waa idin leexiyey canhum gaaladii aada laynayseen buu idinka soo jeediyey idinka leexiyey liyabtaliyakum si uu idiin jarribo idiin imtixaano walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah cafaa alla waa idin cafiyey cankum xaggiina waa cafiyey wallaahu alleh duu fadlin fadli mid u saaxiiba waaye cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ugu galo id waqti buu alla idin cafiyey tusciduuna orodka aada ku fogaanayseen socodka aada aad ugu fogaanayseen walaa talwuuna aydnan soo laabmaynin calaa axadin qofna korkiisa aydnan kusoo laabmaynin waalrasuulu rasuulkuna yadcuukum ou idin yeerayo idin dhawaaqayo fii ukhraakum tiina dambe dhexdeeda kooxdiinna dambe dhexdeeda ou idinkaga dhawaaqayo fa ahaabakum alla waa idin abaalmariyey hamman murug buu idinku abaalmariyey biqammin murugta oo calaa qammin murug korkeeda ahaatay sidaana muxuu u yeelayna likay laa taxsanuu si aydnan u murgin calaa maa kii korkiisa aydnan ugu murgin faatakum idinka tegay oo idin dhaafay oo haniimadii waay iyo walaa maa kiina aydnan ugu murgin asaabakum idinku dhacay wallaahu alleh khabiirun weeyaan alle aada u og bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan labadan aayadood marka waxay sawirayaan xaalad dhacday markii nebigu sal ll ly slam dadkii iyo ciidankii uu kala habeeyey amar buu bixiyey konton nin ayuu buurtii buur saaray meeshan jooga haddaad aragtaan iyadoo nala kala dafaayo shimbiruhu ayna dafayaan oo annaga nalaga adkaada oo nala laynayo idinku intaa ka soo kicinina haddii aad aragtaan sidoo kale khanaa'im iyo wax kastana ha soo deginina dagaalkii markii laysku dhuftay gaaladii marka dabada ayaa looga dhacay aad baa loo laayey oo dad badan baa markaa ka dhintay waa midda alla uu tilmaamayo uu leeyahay id taxusuunahum biidnihi xasigu waxaa la yidhaha dilka marka lagu fogaado ad ayaad u leynayseen wy macnaha xaaladdaas mar bay ahayd markii dambe alla wuxuu tusay mu'miniinta maal gaaladii oo maalkii ka carartay wax hubkii daadiyeen maalkii wax ka mida ay daadinayaan markaasay is yidhaahdeen qoladii kontonka ahaa war khanaa'imtan qabsada gaaladaani mar dambe soo noqon maayaane way iskhilaafeen marka dadkaa nebigu meeshaa uu dejiyey konton bay ahaayeen cabdullaahi ibnu jubayr buu uga dhigay amiir cabdullaahi ibnu jubayr iyo sagaal nin oo kale ayaa ku hartay meeshii afartanna waa hoobteen oo waxay u daateen xaggaas iyo khaniimadii inay urursadaan sidaa markay dhacday ayaa gaaladii marka alle qadarkiisa iyo imtixaankiisa waaye muslimiintii gaaladay kusii jeediyeen waa la ayay kusii jeedeen waa laga soo jeediyey buurtii baa laga yimid tobankii baa lasoo leefay gaaladii marka buurtii bay ka soo degteen dhabarkay uga yimaadeen marka shaydaankiina marka waa dhawaaqay oo wuxuu yidhi markay carareen xagga dambe waa laydinka soo hayaa markaasay intay qoladii hore ayaa qoladii dambe kusoo laabatay markaasay islaayeen iyagoon dareemaynin waxna aan ka ogeyn dadkii markaas la dilay waxaa ka mid ahaa xudayfatu bnulyamaan aabbihiis isagoo dhahayo asxaabta u qaylinayo dhahayo war waa aabbahay aabbahay ayay dileen waxba maynan kala fahmaynin dad waxay ahaayeen meel inta iyagoo kusii jeedo dhabarka un looga yimid way kala firxadeen waaqicadaas iyo firxadkaasna aayaduhu way ka warramayaanoo id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waaqicadaas ayay sawiraysaa marka guushii hore iyo guuldarro gadaal ka timid iyo sababtii ay u dhacday darsi aada u weyn waay marka alla marka wuxuu leeyahy walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sadaqakumullaahu alla waa idinkugu run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii aayaddan marka waxay daliil u tahay aayadihii hore laba tafsiir baan sheegnay inay ku jiraan beder iyo uxud midkii ay ahaayeen walaqad nasarakum ullahu bibedrin aayadihii ka dambeeyey aayaddan marka waxay tilmaamaysaa de inay tahay uxud leanna ballanqaadkii alla idiin ballan qaaday fii gaswati uxud alla waa idiin fuliyey waayo macnaha meeshan ku jira marka walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sadaqakum ullaahu alla waa idinkugu run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii id waqti buu idinkugu run sheegay taxusuuna aada sal goynayseen hum gaaladii biidnihi ilaahay amarkiisa aada ku salgoynayseen biidnihi biqadaa'ihi wa qadarihi qadihiisa iyo qadarkiisa markaad ku salgoynayseen alisti'saalu bilqatli weeyaan xasigu xasahu yaxusuhu xasan idaa qatalahu ee alla marka waa taasaayo ballantii waa idiin fuliyey ballanqaadkiisii xataadaanna marka bimacnaa ilaaw xataa idaa fashiltum ilaa an fashiltum ilaa aada fulayowdeen oo aada daciifteen xataada marka ilaa bimacnaa ilaaw alla ballanqaadkiibuu idinkaga dhabeeyey markaad gaaladii leynayseen ilaa aada ka fashilanteen oo aada markaa yacni fulayowdeen ayib macno kalena xataada haddii iska ibtidaa-iyo laga dhigo waxay noqonaysaa id waqtibu alla idinkugu run sheegay ballanqaadkiisa taxusuuna aada salgoynayseen hum gaalada biidnihi aada ku salgoynayseen xataa idaa goortii fashiltum aada fulayowdeen tanaasactum waad doodeen saasay ka dhigan tahay markaad daciifteen waad doodeenoo muran iyo khilaaf baa idinsoo dhex maray waawda markaas waxay noqonaysaa sila ama zaa'ida haddii marka xataada ibtidaa'iya laga dhiga xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen tanaasactum waad muranteen waay waad doodeen fil mri arrinkii baad ku doodeen dhexdiisa wa casaytum waad caasiseen min bacdi maa kii kadib araakum uu idin tusay min bacdi maa kii kadib araa alla uu tusay kum idinka maa shay markuu idin tusay kadib tuxibuuna aada jeceshihiin raa hal mafcuulay qaadan jirtay hamzaa lagu daray tacadiyay ka heshay araakum maa markuu idin tusay maa wixii markuu idin tusay tuxibuuna aada jeclaysanaysaan adduunyadii markuu idin tusay minkum idinkuu idinka mid ahaaday man duul yuriidu rabo addunyaa adduunyo waa dadkii marka haniimada usoo daadegay wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man duul yuriidu rabo alaakhirata aakhirada marka dadka adduunyada rabay kuwa aakhirada rababa waa badan yihiin hal qof ma aha marka mantaasi waa mushtarag waa ismu mawsuul oo mushtarag oo jamc iyo mufrad iyo tahniya intaba mushtarag bay ku tahay marka yuriidudana waxaa la fiirinaa lafdiga maadaama lafdigu lafdi mufrad yahay ficilkii marka yuriidu unbaa la yska yidhi ayb ibnu mascuud wuxuu yidhi aayaddan ka hor ma aanan isdhihin buu yidhi cid saxaabada rasuulka ka mid ah ayaa adduunyo rabto ma aanan ku fakaraynin laakiin aayaddan markay soo degtay oo alla nagu canaantay waxaan gartay buu yidhi asxaabtii dad ka midana inay adduunyo rabaan qaarna aakhiradeeda inay rabaan yani isaga markii hore wuxuu islahaa dadkan sida loo tarbiyeeyeyba adduunyo danba kama laha adduunyadii marka waxaad dareemaysaan haddii dadkii khayrka badnaa ay meelo ka soo gashay sababna u noqotay amarka nebiga inay caasiyaan shanigeeda inuu aada u daran yahay ayb iyaga marka de way isdaba qabteen laakiin qofkaan isdaba qabanin qataray u tahay axaadiis badanna waa kusoo arooreenoo nabiga sal lla ly slam waa ka yidhi xadiidkii abi saciid itaqu dunyaa wataqu nisaa adduunyo iska ilaaliya ka cabsada haweenkiina ka dhowrsada faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nnisaa xadiid kalena wuxuu ahaa maadibaani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali waasharafi lidiinihi laba yeey oo baahan oo lagu soo daayey ari sida ay u fasaadinayaan waxaa ka daran maal jacaylka iyo sharaf jacaylka sida qofka diintiisu ay khatarta ugu yihiin nebigu wuxuu isbarbar dhigayaa maal iyo sharaf jacayl oo diinta weerar ku ah yeey baahan ari weerar ku ah labadaas waxaa daran buu leeyahay maalka iyo sharaf raadinta sida ay qofka diintiisu u dhaawacayaan iyaa ka daran sida arigan loo dhaawacayo mithaal aada u daran wey ayb minkum idinka idinkuu idinka mid ahaaday man duul yuriidu rabo addunyaa adduunyo wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man duul yuriidu doonayo alaakhirata aakhiro uma markaa dabadeed sarafakum alla waa idin leexiyey canhum gaaladii xaggooda waa idinka soo leexiyey meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa afcaasha bani aadamka alla abuuro wax alla uunan abuurin adduunyadan ma jiraan allah wuxuu leeyahay isagaa idinka soo leexiyey gaaladii ayb haddii isaga marka qadarkiisa iyo khalqigiisa aanu jirin looma tiiriyeen ficilkan alle ayb uma markaa dabadeed sarafakum alla waa idin leexiyey canhum cani ilkufaari gaaladii xaggooda uu idinka soo leexiyey liyabtaliyakum si uu idin imtixaano sida looga soo leexiyeyna waxay ahayd dee wixii ay ku mashquuleen adduunyadii aruursii ay galeen buurtii ay kasoo degeen dagaalkii waa is rogayba awal meeshii oo u jeeday gaalada guuldarradu ay haysatay dhinacii kale haddana waa soo wareegtay leexintu marka sidaas waay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah cafaa cankum alla waa idin cafiyeyo macsidaan alla waa idinka cafiyey dembi baad gasheen aahaartan waa ka dhalatay alla waa idin dhaafay aayaddan marka ibnu cumar aayaddu soo daliishaday nin baa u yimid khawaarijta ka mida markaasuu yidhi ma og tahay cuhmaan inuusan beder xaadirin haa buu yidhi ma og tahay maalintii uxud dadkii cararay inuu ku jiray haa buu yidhi ma og tahay baycatu ridwaan markii nebiga lala gelaayay inuusan isaga la gelin haah buu yidhi markii intaa uu yidhi buu yidhi allahu akbar ujeedkii uu lahaa buu helayo marka wuxuu rabaa inuu yidhaha cuhmaan nin xun waayo markaasuu yidhi kaale marka aan kuu sheegay dagaalkii beder waa maqnaay buu yidhi nebiga amarkiisuu ku maqnaayo gabadhii rasuulkuu qabay waana xanuunsanayd cid baxnaaniso oo dar yeeshana kale ma haysanin walidaalika nebiga qeyb ayuu ka siiyey maalkii beder dayib oo xumaan ugama maqnaanin uxud cararkiisana ilaahay waa cafiyey adiga haddii aadan rabin oo alla wuxuu yidhi walaqad cafa allaahu cankum dadkaasu ku jira marka haddii alla cafiyey adi maxaa rabtaa buu leeyahay ayb midda kalena haddii nebigu uu ogaan lahaa cid cusmaan uga sharaf badan oo ay yacnii inay tagto maka oo markaa yacni xaajo iyo wax ka furto ama fariintiisa geyso cid cusmaan ka mudan hadday jiri lahayd wuu diri lahaa walidaalika markii isagoo xagga ku maqan la yidhi cusmaan waa la dilay waa kii nebiga baycada la galay muslimiinta si uu dagaal u galo baycadii markii la gelayeyna gacantiisii kale iyo intii midig buu isku qabtay markaasuu yidhi baycadan cusmaanaan u qaadayahay cusmaan marka howl loo diray buu ku maqnaa iskama maqnaanin intaas marka adna la taguu yidhi qaado marka ayb adoo intaas dambena ku raran la bax buu yidhi marka ayb marka alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe cafaa alla waa cafiyey cankum xaggiinna wallaahu alleh duu fadlin fadli iyo dhaqaalayn mid u saaxiiba waayo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda uu fadli siiyo id waqti buu alla idin cafiyey walaqad cafaada ku tacalluji darafkan id waqti buu alla idin cafiyey tusciduuna orodka aada ku fogaanayseen tusciduuna marka xarafkan sidaan ayuu u dhigan yahay masaaxifta taada waa godan tahay tusciduuna qoraaduna marka sidaanay akhriyeen waa min ascada yuscidu ascadana waxaa la yidhaha qofku marka uu meel siman uu ku soconayo weliba socodka uu ku fogaado ayaa la yidhaha riwaayada ubay bnu kacabna waxay leedahay id tusciduuna fi lwaadi middaas haba aada u sheegaysa buur la fuulaaya ma ahayne meel dooxa ah bay ku ordaayeen ayb markay dhabarjebinta ku dhacday nin walbaa marka orod buu galay oo meeshaasuu ku orday marka ayb marka iscaadku macnihiisu wuxuu yahay alsayru aw ilmasiiratu fi lmakaani almustawi dooxo ama tog iyo meel siman marka aada loogu fogaado socodkiisa orod ha noqdo ama socodka ayb xasanulbasri isaga wuxuu akriyey shaad ahaan waana qiraa'o shaada id tascaduuna tascaduuna marka waxay noqonaya fuulid sacida yascadu macnaheedu waxay tahay waa fuulay markaad buurta fuulayseen bay noqone marka macnahaasna kan horaa ka fiican id waqti buu alla idin cafiyey tusciduuna orodka iyo socodka aada ku fogaanayseen walaa talwuuna aydnan soo laabmaynin calaa axadin qofna aydnan kusoo laabmaynin yacnii socodkii iyo orodkii baad ku fogaateen gadaal xataa ma soo fiirinaynin cidna ma aydnan usoo laabanaynin wax kor korkooda kuma soo laabmaynin oo rasuulkii waa ka cararteen mana aydnan kusoo laabmaynin waarasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idin yeerayo fii ukhraakum tiina dambe dhexdeeda ukhraa waa ta'niisu aakhar tiinnii kale ee dambe middaa marka kooxdaas dambe ee gadaal jirto dhexdeedu nebiga idinkaga dhawaaqayay bukhaari kitaabu tafsiir wuxuu yidhi waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum aakhirikum gadaashiinna dambe ayuu nebiga idinkaga yeerayaayo wuxuu dhahayay marka ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah war addoommo allow xaggayga usoo imaada xaggayga imaada sidaasuu nebiguna idin lahaa idinkana orodkii baad ku fogaateen fa ahaabakum alla waa idin abaalmariyey hamman murug ayuu idinku abaalmariyey bigammin murugta oo calaa gammin murug korkeeda ah yani murugtan hore ibnu cabbaas iyo kale isaga yacni wuxuu tilmaamay murugahan dhowr macno ayaa lagu kala macneeyey ibnu cabbaas oo kale wuxuu leeyahay algamu alwal murugta hore bisababi alhaziimati waa jabkii ku dhacay ayb iyo markii la yidhi qutila muxamedun moxamed waa la dilay murugta labaadna waxay ahayd xiina calaahum lmushrikuuna fowqa aljabal gaaladii markay buurta korkooda ay kaga kor noqdeen labadaa murug waa marka middii hore waa jabeen waa murug buurtiina gaaladii baa fuushay uxud iyagiina marka habqan iyo kala daadashay ku jiraan waa murug labaad iyadana isagii oo kaa koreeya korkaaga taagan labadaas macnuu ibnu cabbaas ku labada murug ka kala dhigay cabdiraxmaan ibnu cawf isaga wuxuu yidhi algamu alwal murugta hore bisababi alhaziimati waa jabka midda labaadna xiina qiila qutila moxamed moxamed waa la dilay markii la yidhi sala allahu calayhi wasalam waaba uga sii darnaatay marka murugtii tafsiir labaadna marka kaas ayb ibnulqayim laakiin isaga zaadulmacaadka wuxuu doortay haman bigamintan laba murug keliya ma aha ay haman bacda hamin bacda hamin waay murugo fara badan baa alla idinku abaalmariyey jabka jabka waa murug nebigii waa la dilayoo waa dhintay waa murug labaad buurtii ay ka kor noqdeen murug saddexaad abu sufyaan oo u dhawaaqayo dhahayo aawe maxamed aawe abubakar aawe cumar dhahayo waa murug afaraad ayb dhaawicii iyo dadkii la laayey murug kaloo shanaad waa marka haman bihamin yacni haman bacda hamin bacda hamin murugo fara badan ayb macnahaasaana aada ansab u ah ayb sidaana alla muxuu u yeelay marka likay laa alla murug buu idinku abaalmariyey likay ama waa idin cafiyey likaydan marka laamkaani meelu ku tacalluqou rabaa fa ahaabakumna qaaraa ku tacallujinaya qaarna waxay ku tacallujinayaan walaqad cafaadi hore marka alla waa idin cafiyey likay laa taxzanuu si aydnan u murgin calaa maa kii korkiis aydnan ugu murgin faatakum idinka idin dhaafay oo haniimadii ah walaa maa kiina aydnan ugu murgin asaabakum idinku dhacay oo dilkii iyo dhaawacyadii ah yacnii maalkii idinka tegayna inaydnan u murgin dhaawacyadan iyo dilkan idinku dhacayna inaydnan ku murgin ayaa alla idiin cafiyey yani mar haddii alla idin cafiyey khalaas bis wixii kale iyo dhibaato lasoo maray qofka muuminkaa waa iloobayaa marba hadduu alla xaggiisa cafis ka haysto ayb haddii lagu tacallujiyo fa ahaabakumna alla murug buu idinku abaalmariyey likay laa taxzanuu si aydnan u murgin darteed buu alla idinku abaalmariyey murugta saasay noqone tafsiir kale wuxuu leeyahay laadan iyo walaada dambe labaduba waa zaa'ida macnuhuna wuxuu noqonayaa alla murug buu idinku abaalmariyey likay laa taxzanuu likay taxzanuu si aada u murugootaan calaa maa faatakum wixii idin dhaafay wamaa asaabakum iyo wixii idinku dhacay saaad ugu murugtaan wallaahu alleh khabiirun weeyaan mid aada u og bima tacmaluuna waxa aada samayneysaan abu sufyaan marka buurta markuu fuulay waa dhawaaqo wuxuu yidhi afiikum moxamed moxamed ba idinku jiraa cumar baa damcay inuu hadlo aamus buu yidhi nebiga oo meel ay ka maqli karaan buu ka dhawaaqaya afiikum ibnu abi quxaafa abubakar ba idinku jiraa aamusa buu yidhi afiikum cumar saddexdaabuu sheegay bis nebiga abubakar iyo cumar meeshaa marka waxaa laga qaatay gaalada dadka ciilka ku haayey oo ay fahamsanaayeen hadday ayagu tagaan dadkaani waxba uma jiraayaan ay islahaayeen oo ay geesinimada iyo ra'yiga ku tabaayeen waa rasuulka abubakar iyo cumar ayb de labada abubakar iyo cumarna nebiga labadiisii wasiir waay dhinacyada ka kala taagnaa adduunyadana garabkiisay taagnaayeen markay dhinteenna waa ku dhinac duugan yihiin meelna kuma faaruqin ayb markaasuu abu sufyaan haddana yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum uclu hubal sanamkii hubal la yihaabu wuxuu yidhi kor noqo uclu hubal hubalow sarreey weligaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa tujiibuun war ninkaan miyaydnan u jawaabaynin markaan markaasaa cumar u jawaabay oo u dhawaaqay markaasuu yidhi abu abu sufyaan lana alcuzaa walaa cuzaa lakum sanamkaas cuzaa la yidhaaba annaga aan qabnaa oon leenahay idinkuna ma qabtaan sanamkaas ilaahiisiibuu ku faanay baatilka ahaa markaasuu nebigu yidhi miyaydnan u jawaabaynin maxaan dhahnaa rasuul allow markaasuu yidhi quuluu lana almawlaa walaa mawlaa lakum naga allah noo gargaaraya idinkuma haysataan alla idin gargaaro ayb meeshaasna marka waxaa laga qaatay qadiyada tawxiidku inay ka weyn tahay xuquuqda bani aadamka bani aadam nebi maxamed ka khayr badan ma jiro haddana magaciisa in la qariyo ayuu nebigu ogolaaday aamus buu yidhi cumar markau damco inuu dhawaaqo afiikum moxamed shib iska dhibi markay gaartay in alle cibaadadiisa la taabto ama wax laga sheegana arrintu waa isbedeshayo nebiga hala hadluu yidhi meeshaa marka tawxiidku maadaama uu xaq rabbi yahay xuquuqda kaleo dhan isagaa ka owleysan koowna ka ah isagu marka ninkaan garanin xaqa rabbi axraa wa owlaa inuusan garanin xaqa dadka hadda dadka marka wuxuu rabaa nabiyullaahi maxamed inuu weyneeyo haddana alla xaqiisii buu ku tumanayaa haddii la yidhaha war sidaan maaha nebiga ma jeclid buu ku leeyahay nebiga iyo rabbi yaa xaq badan allah xaq badan saa darteed marka meeshan bal fiiri rasuulkii in la qariyo ayuu amray shib la yidhaahdo alla markay tiisii timidna war banaanka aan isdhigno ilaahay baa wax laga sheegay ayb ka tawxiidku waa ka weyn yahay dadka basharka xuquuqdooda leanna waa xaqullaahi tacaala basharna nebigii ugu khayrka badnaabaa sidaas ah marka darsi muhiima waayo masaladan iyadana marka wuxuu yidhi yowmun biyowmi badrin hadalkiisi waxaa ka mid ahaa maalin maalintii beder u dhiganto ayaan yacnii haynaa oo intii idinka laydinka dilay waa u qabnaa markaasuu cumar radia allaahu canhu uu yidhi been baad sheegaysaa qatlaanaa fi ljanna annaga kuwii naga dhintay jannay ku jiraan wa qatlaakum fi nnaar xaggee iskaga mid ka nahay waa marka markaasuu yidhi waxaad arki doontaan dhaawiciinna iyo dadka la dilay jirdil ayaad ku arki doontaan iyo dad si xun loo googooyey aniga ma aanan amrin buu yidhi laakiin i xumayn mayso aniga abu sufyaan ma amrin arrintaas laakiin dhibna iguma hayso marka aniga ma amrin markuu leeyahay xoogaa madaxuu ciidda ka ceshanaayo wuxuu leeyahay anigu nin sidaan amraa ma ahiyo nin sharaf lahaan ah dadka in la jarjaro iyo la googooyo iyo waxaas aniga ma ma dhihin laakiin dadkii caraysnaa baa sameeyey dhib weynna iguma hayso ayb rasuulka marka sidaas baa marka qisada alla subxaana wa tacaala uga warramay isaga marka dad ayaa agtiisa ku haray dhowr iyo toban nin oo nebiga aada u difaacday maalintaas ayb waxaa kaloo riwaayaadka bukhaari iyo muslim ay tilmaameen markii sidaas ay dhacday yani inay nebigu malaa'ig difaacday oy ka dhinac dagaalamayeen jibriil iyo mika-iil xadiidka bukhaariga iyo muslimka saas ayuu tilmaamay marka maalintii uxud malaa'ig ma dagaalamin marka la leeyahay horaanta hore wa laakiin markii dambe de nebigu malaa'igtu waa difaacday siyaabo kalena bayhaqi iyo uu u jamciyaa ayb markii intaa ay dhacday ayaa haddana alle wuxuu ugu gallad sheeganayaa asxaabta intii nebiga ku hartay iyo intii soo laabatay qalbigooda alla waa dejiyey waana xasiliyey oo alla wuxuu yidhi uma markaa dabadeed anzala alla wuxuu dejiyey calaykum idinka korkiinna min bacdi alghammi murugta ka gadaa leh amanatan ay amnan xasilooni nucaasan gamaanyo ayuu dejiyey gamaanyada oo yaqshaa daboolayso daa'ifatan koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah wa daa'ifatun qeybna qad ahamathum waxaa murjisay anfusuhum nafahoodii baa murjiyeen yadunnuuna way malaynayeen billaahi allay malaynayeen hannan malo malada oo gayra alxaqi xaq aan ahayn danna aljaahiliyati jaahiliyada maladeeda ayay alla ka malaysanayeen yaquuluuna waxay dhahayaan hal lanaa maa lanaa annaga nooma sugnaanin min alamri arrinka xaggiisa min shay-in ay shay-un waxba noogama sugnaanin qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina alamra arrinka kullahu dhammaantiis lilaahi alla u sugnaaday arrinka yacni amarka qadariga iyo midka sharcigaaba allah iska leh yukfuuna way qarinayeen fii anfusihim nafahooda dhexdeeda waxay ku qarinayeen maa shay laa yubduuna aynan muujinaynin laka adiga aynan kuu muujinaynin oo waa maxay waxaasna yaquuluuna waxay dhahayeen low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri arrinka xaggiisa shay-un wax un haddii arrintaya talada ay annaga noogaga sugnaan lahayd maa qutilnaa nalama dileen haahunaa meeshaan nulaguma dileen qul waxaad tidhaa nebiyow low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda la barasa aladiina kuwii way u banbixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim iyaga korkooda alqatlu dilka lagu dhigay ilaa madaajicihim bay u bixi lahaayeen meelihii la dhigi lahaa oo lagu legdi lahaayo meydkoodu dhinacyadooda la dhigi lahaa ayay u banbixi lahaayeen sidaabuu alla yeelay waliyabtaliya allaahu wa facala allaahu dalika alla sidaabuu sameeyey liyabtaliya si uu u imtixaano allaahu alleh maa waxa fii suduurikum laabihiinna ku jiro waliyumaxisa oo u kala hufo maa waxa fii quluubikum quluubtiinna ku suganna oo u jarribo wallaahu alleh caliimun weeyaan mid aada ugu cilmi badan bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibkaa ku jiro halkanna marka waa xaalad kale oo alla wuxuu ugu gallad sheeganayaa mu'miniinta dhibkaas kadib qalbigooda inuu xasiliyey oo alla wuxuu yidhi uma markaa dabadeed anzala alla wuxuu dejiyey calaykum idinka korkiina uu kusoo dejiyey min bacdi alghammi murugta kadib amanatan xasilooni ka bedel nucaasan gamaanyo iyo lulo ayuu idiin keenay gamaanyada marka waxaa la yidhaahdaa dagaalka marka lagu jiro waa nasri iyo ta'yiid min allaahi leanna qofkii dagaalka ku gamaayo gamaanyoonayo waxay ku tusaysaa cabsi inaynan ku jirin alla cabsidii waa idinka qaaday waa idin sugay sidaas baa marka dhacday bukhaari wuxuu wariyey min xadiidi abi dalxa inuu yidhi kuntu fii man takashaahu nucaasu waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii ay gamaanyada qabatay yowma uxud maalintii uxud xataa saqata sayfii ilaa sayftayda ay dhacday min yaddii gacantayda ay ka dhacday miraaran dhowr jeer yasqudu waa dhacaya wa aakhuduhu waa soo qabsanaya wayasqudu waa dhacaya wa aakhuduhu haddana waan soo qabsanayaa ayb taasna marka waa nicmo iyo gallad kale wa qalbigooda waa sugay alle ayb nucaasan ayuu yeelay gamaanyo ayuu idinku dejiyey gamaanyada oo yaqshaad daboolayso daa'ifatan qeyb minkum idinka idinka mida waa mu'miniintii ayb wa daa'ifatun qeybna munaafiqiintii waaye qad ahamathum waxaaba shuqlisay oo murjisay anfusuhum nafahooda naftoodii unbaa meelay la aadaan bay la murgayaan yadunnuuna way malaynayeen billaahi alleh gayra alxaqi xaq waxaan ahayn mala oo baatila bay alle ka malaysanayeen danna aljaahiliyati jaahili jaahiliyada maladooda ah meeshaan marka ibnulqayim aada ugu dheeraaday zaadulmacaadka maladaas marka mala jaahiliga ah ee munaafiqiintu ay rabbi ka malaysanayeen waa maxay dhowr macnuu ku sheego macnaha koowaad waxaa ka mid ah inay aamineen alla inuu gaalada u gargaarayo gargaar joogto ah mu'miniintana garabkooda uu ka baxayo koo waxaa maladii ka mida mar haddii dagaalkan lagu jabiyey baatil inay ku socdaan in la aamino waxaa ka mida waxaan alla uu sameynaayo ee dagaalkan iyo xikamkan wax xikmada inaynan ka dambaynin oo alla uun iska sameynaayo un bilaa xikmad iraado maxdiyo inay tahay in laga aaminaa ka mid ah waxyaabahaas oo dhan buu aada u tiriyey bani aadamkana wuxuu yidhi agtarkooda maladaas beenta ah bay alla ka malaystaan ninkii ilaahay asmaadiisa iyo sifaat tilmaamihiisa diido ee wuxuunan alle ku sifaysnayn ku sifeeyo ama wixii uu isku tilmaamayba diido mala xun buu alle ka qaa ka u qaaday ka malaysanayaa ninkii is yidhaahdo siraacan xaqa iyo baatilka ka dhexeeyo mar walba baatilka guusha iska sidanayana mala xun buu alle ka malaystay ninkii is yidhaahdo waxaan alle uu qadaraayo wax xikmada kama dambayso waa maxdul iraada mala beena buu alle ka malaystay ninkii is yidhaahdo ilaahay rasuulka iyo atbaacdiisa u hiilin maayo u gargaari maayo ninkii is yidhaahdo mala been mala been ah buu alle ka malaystay wahaakada ayb dadkana haddaad fiiriso intooda badan mala malooyinkaasay ku dhex jiraan marka alle inaan mala xun laga malaysanin arrintan darsi waaye cirib dambeedka mu'miniinta iska leh dayib haddii marka aan darsigan la dhigeenna laba dhibba waa imaan laha hadday gaalada uun mar walba iska guulaysanayaan mu'miniintii shaki baa ku dhalan lahaa hadday mar walba mu'miniintu uun iska guulaystaanna nin kasta diinta waa soo geli lahaa nin kasto diintii unbuu iska soo geli lahaa mid dibindaabiyo wado iyo midaan dibindaabiyo wadin mana la kala garan karo imtixaankan marka dadkaa lagu kala soocaa laguna kala saaraa aakhirka ghaswada qisadeeda iyo waa looga hadlayaa maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aayib maxaa yeele nina qalbigiisa lama ogaan karo laakiin waxaani markay dhacaan quluubtii wixii ku jiray baa bannaanka imaanaya yaquuluuna waxay dhahayaan kuwaasi hal lanaa maa lanaa nooma sugnaanin hal bimacnaa maaw maa lanaa annaga nooma sugnaanin min alamri arrinka xaggiisa min shay-in ay shay-un waxna noogama sugnaanin ayb marka minta ku jirta waa zaa-idow mintaan nakirada mintaan zaa-idadana badanaa nakira nakirada ayay gashaa jumlada ay gelaysana waa jumla manfiya ama shibhu aljumla almanfiya oo kale nafyi ama shibhu nafyi ayaa ka hormaro ayb waziida fii shibhin wa nafyihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar nafyi iyo shibhu nafyi dhexdiis ayaa minta la siyaadiyaa waa markay nakiro daba dhac gadaasheeda ka timaado hadda marka waa kana marka shibhu nafyi baa ku jiro ama macnaha nafyi ayay ka tahay hal waa istifhaam istifhaamkuna waa shibhu nafyi amase hal bimacnaa in marka maaba laga dhigaba bimacnaa maa ay tahay waaba nafyi macnihiis ayaa ku jiro yacni marka waxay dhahayaan hal lanaa maa lanaa nooma sugnaanin min alamri arrinka xaggiisa min shayin waxba qul waxaa tidhaa nebiyow ina alamra arrinka kullahu dhammaantiis lilaahi ayuu u sugnaaday amarkaana marka amarka koonigaah iyo midka sharcigaa labadaba waa laga wadaa ilaahay baa wuxuu doono qadaro amarka asaa wato imaamu koonka amarka sharcigaana isagaa wato haddii uu idin yidhaahdo waxaa sameeya waa la sameynaya waxaas ka harana waa laga haraya in alla marka wax lala qabsada ma aha sida qadarkiisa aan u aaminsannahay koonkan wax isaga uunan qadarin inaynan ka soco karin xugun isagu uunan sharciyeyninna sharci ma noqon karo dayib taas in la ogaado wa yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafahooda dhexdeeda ayay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna aynan muujinaynin laka adiga kuu muujinaynin waxaas waa maxay marka ay qalbiga ku qarsanayaan oo aynan muujinaynin tafsiirkeedii waa tan yaquuluuna waxay dhahayaan low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahaa min alamri arrinka xaggiisa shay-un wax maa qutilnaa nalama dileen haahunaa meeshaan qul dadkii marka dhintay maynan dhinteen qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda la barasa aladiina kuwii way soo bixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim iyaga korkooda alqatlu dilka lagu qoray ilaa madaajicihim goobihii la dhigi lahaa ee lagu legdi lahaa bay usoo bixi lahaayeen xataa hadday gurigooda joogi lahaayeen halkan meeshii ay ku dhiman lahaayeen waa iskeeni lahaayeen adduunyada marka inteen aragnay dad safar loo fududeeyey mar allaale meeshii alle uu ugu talagalay nafta inuu uga qaado markay tageenna alle uu nafti ka qaatay xadiidi abi caza fii musnad ilimaam axmed nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi idaa araada allaahu qabda ruuxi cabdin alla hadduu doono addoon ruuxdiis inuu qaado biardin dhul inuu ku qaado jacala lahu ilayha xaaja ilaahay dhulkaas addoonkaasi dan ayuu u geliyaa markaasuu aadayaa dan baa laga gelinaa ama dan caafimaad ha noqoto shaqo ha noqoto wax qof meesha uu kusoo salaamaya ha noqoto dan ayuu alla u gelinayaa asbaabihiina markaas waa loo fududaynaya maku adkaanayaan meeshii markuu tagana ruuxdiisii waa laga qaadana dad marka la maamulayaan nahay meeshay ku dhimanayaan waqtigay dhimanayaan siday u dhimanayaan dad la maamulayo waxoodii maamul ku socdaan nahay laakiin innaga sidaa uma dhaqmayna qofka marka waxaa la rabaa maadaama uunan dhimashadiisa waxba ka ogeyn mar kasta inuu dhimashada diyaar u ahaado waxa ka dambeeyana uu diyaarsado saxaabada marka arrintaas aad bay ugu dadaali jireen abubakar markuu cumar doortay ee uu jiranaa ayuu wuxuu yidhi cumar baa gadaashay madax idiin noqonayo dadkii qaar ka mid ah marka waxay yidhaahdeen cumar nin ad adag waayo dadka nin ad adag miyaad ku dhaafaysaa uga tegaysaa markaasuu markay ka badiyeen warka ayuu wuxuu ku yidhi alla waxaan ahayn miyaa igu cabsiinaysaan cid aan rabbi ahayn miyaad igu cabsi gelinaysaan mayay dheheen waa u diyaarsaday buu yidhi rabbi waxaan ugu jawaabi lahaa aniga cumar iskama keenin anoon jawaab diyaarsanin u yidhi ficilkan aan samaynayo ogaalaan u sameeyey jawaabtiisana waa ii diyaarsan tahay berri haddaan rabbi la kulmo waxaan dhahayaa buu yidhi ilaahu kii ugu khayrka badnaa ugu fadliga badnaa ugu cadaaladda badnaayaan uga soo tegay aniga marka dadkaas yacni saxaabada wax allaale ficil walboy samaynayaan waxa ka dhalanayana waa ogaayeen jawaabtiisana waa u diyaarsaneen hadday qalad tahayna waa ka fogaanayaan hadday saxan tahayna jawaabteeda waa u diyaarsan way u diyaarsaneen ayb waliyabteliya allaahu alla wuxuu sidan u yeelay iyo waliyabteliya inuu imtixaano allaahu alleh maa waxa fii suduurihim laabaho fii suduurikum laabihiina dhexdeeda ahaaday waliyumaxisa inuu kala hufo oo uu kala shaandheeyo maa waxa fii quluubikum quluubtiinna ku sugan wallaahu alleh caliimun mid ku cilmi badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum shaydaanu bibacdi maa kasabuu aayaddan naba dersi kale ina aladiina kuwa tawallow jeestay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin yowma yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jeish labadii ciidan labadii koox inamaa wax kale maahane istazallahum waxaa simbiririxiyey oo dhumiyey baadiyeeyey ashaydaanu shaydaan shaydaan baa ka qaalib noqdo ka adkaaday muxuu uga adkaadayna bibacdi maa kii saba qaarkiis sababtiis kasabuu ay kasbadeen bibacdi maa kii qaarkiis kasabuu ay shaqaysteen darteed ayaa shaydaan u baadiyeeyey iyadana dersi weyn baan ka qaadanaynaayo waxay tahay shaydaanka markuu ku dhuminayo adiga uu ku baadiyeynayo waa wax aada kasbatay un marka iimaankaaga daciifo ama aada wax un kasbato shaydaankii waa kaa qaalib noqonayaa waana kaa adkaanayaa markaas dadkan marka maalintaas cararay shaydaan baa simbiririxiyey sababtuna waxay noqotay wixii ay shaqaysteen wax ka mida natiijo ka dhalatay idan marka dembigu waxaad ogaanaysaa dunuubtu ciidankaaga ciidanka adiga kaa soo horjeedo waxa kugu salladayo inay kaa awood bataan sababaayo camalkaaga culimmadii salafka waxay dhihi jireen acmaalukum junuudukum idinka acmaashiinna ciidankiinna way hadday fiican tahayna dee waa ciidan fiicana haysataa hadday xun tahayna cadowgiinnii baad gurmad iyo madad dheeraada siinaysaan markaasuu idinka adkaanaya innaga marka waaqiceenna markaan usoo laabanno acmaasheenna ma toosan tahay tawxiidkii waa waa in badan waa ka qariban yahay oo tawxiid iyo shirki kala garan maayaan sunnadii iyo bidcadiina ma kala garanayaan dad badan waxay alle ku caabudayaan waxay u badan tahay wax aan looba dirsanin rasuul lagama fiirsanin asxaab lagama fiirinin har iyo habeenna waa ku dhibaatoonaya cilmi la-aan darteed khiyaanada iyo mucaamalaadka markaad fiiriso aaday u fara badan tahay innagii waa iskhiyaanaynaa keyrkeen waa khiyaanaynaa khiyaanada mabda ayay noo noqotay ayb ilaa aan is-aamini weynay dhexdeen oo ay noqotay wax iska mashhuuroo caana waxay noqotay war naga daayow kuleeyahay soomaalidu is aamini maayaan maanteen markii taas ay timid markaa dee shaydaankii iyo cadowgii waa kaa adkaanayaan marka cadowgii marka suuratu naasix buu kugu imaanayaa war idinka isma aamini kartaane innagaa idin xallinaynay leeyihiin marka innagaa wax idin kala qayb qaybinayno qabaa'ilkii marka waa ku kala ordaayaan mid walbaa marka cadowgu dhegto ugu sheegayaa oo wuxuu leeyahay idinkaan aniga wax fiican idin siinaya kuwa kale markay u tagaanna sidoo kale u dhahaya iyagiina marka waxay la taagan yihiin isma aamini karto soomaali isma aamini karto wax badan baa kala gaaray kuleeyihiin wax kasta oo soomaalida kala gaaro miyaynan muslin ahayn qolo gaalowday oo islaamkii waa ka baxnay dhahdhahaysa miyaa ku jirtana waa may waxay isu aamini waayeen marka haddii cafis la rabo caro la caburiyo haddii la rabo cadaalad haddii la rabo kulli islaamkay ku jirta ha laga feeriyo cadaaladdii diinkiibaa ayay ku taallaa cafis hadday tahayna islaamkaa noogu yeeraayo sababta innaga aan isku aamini weynay oo waxaani ugu qaalisanaa iyo wax kastaba aan ugu dhiibnay keyrkeen oo keyrkeen uu leeyahay marka annagaa idin xallinayno o idin heshiisiinayno wixiinana annagaa idiin qaybinayno allahu mustacaan marka inama istazallahum shaydaanu bibacdi maa kasabuu haddii saxaabada lagu yidhi innaga inteen shaqaysanayna dembi intee la egaan annaga kasbanay marka xalku muxuu noqon karaana rabbi in loo laabto diin sax ana in ilaahay subxaanahu watacaala lagu caabudo markaan alle u laabanno ay naga go-an tahay rabbina aan run u sheegno ila ilaahay in been loo sheega maaha daacatun wa qowlun macruufun faidaa cazama almru falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen taas baa u khayr badan oo u fiican buu leeyahay allah marka waa toobad keenaynaa markaan leenahay waa inaysan waxba noo laabnayn run ay naga tahay oo rabbigeen aan run u sheegno ayb dunuubta marka ummad hadday baaba-do dhib kastoo ku dhaco waa wax ka dhashay dunuubteeda muminka fiican marka dembigu waxbuu ka bartaa dembigii waa kasoo laabtaa wax darsi bay ayay u noqonaya ciqaabka sida saxaabada ugu noqotay haddii kale laakiin horteenna un baan isaga soconaynaa marka la leeyahay marka waxaan dembibuu ka dhashayna dembigu qeyb keliya ma gelin mujtamac oo dhan baa dembiga galay galay dunuubtuna sida nebigu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay qof qoom hadday meel degaan nin walba ay dab u baahdaan inay shitaan nin kastaa xaabo qor yar oo keeno meesha ku rido ka kalena qor yar keeno ku rido mid kalena qori kale keeno ku rido meeshaas maxaa ka imaanaya dab weyn soomaha marka wax lagu karsan karo marka nin walbaa dembigii qeyb ayuu keenay ka kalena qeyb buu keenay ka kalena qeyb kale inaga dhanay nacamimtay marka sax maahan marka qofku inuu yidhi ani waa toosanahay keyrkey waa qaldan yihiin kooxdeenna dadka u toosan kooxaha kale waa qaldan yihiin qabiilkan xaqow ku dagaalamaa qabaa-ilka kalena baatil ee hadday sidaa tahay wax toosan yihiin waxna ay qalloocan yihiin dee kuwa toosan baa alla u gargaari lahay ummaddan kale ay qaba lahaayeen marka ma leh taas ma leh inta waxaa badatay marka xumida samaynayso ama dawaa'iftaasi ha noqdaan wadaado culummo ama ha noqdaan caamo waa isku darsadeen dembiga leanna culimada laftooda mas-uuliyada saaran hadday mas-uuliyaddooda dayacaan dunuubaa ka dhalanayso dunuub markay ka dhalatana dadkay saameyna iyagana waa ku jiraan marka falaa tusakuu anfusakum ee ilaahay in loo towbad keeno ina aladiina kuwa tawallow jeestay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood waa uxud in gaaladii muslimiintii inamaa wax kale maahane istazallahum waxaa simbiririxiyey oo dhumiyey ashaydaanu shaydaan wuxuu u simbiririxiyeyna bibacdi maa kii qaarkiis dartiis kasabuu ay shaqaysteen walaqad cafa allaahu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah cafa allaahu alla waa cafiyey canhum xaggooda ina allaaha alle gafuurun mid dhaafid badan waay xaliimun dulqaad badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kafaruu kufriyey munaafiqiintii waa wa qaaluu dhaheen liikhwaanihim walaalahood ku yidhaahdeen idaa idaa goortii darabuu ay socdaan ay socdaan fil ardi dhulka korkiisa ay ku socdaan ow amase kaanuu ay ahaadaan gusan kuwa duulayo ay ahaadaan ku yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa annaga agteenna kuwaasi hadday joogi lahaayeen maa maatuu maynan dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen muxuu alla sidaa u yeelayna liyajcala allaahu si uu alla uga yeelo daalika kaagaas xasratan shallay fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ku sugan shallayda oo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ku sugan wallaahu alleh yuxyii waa noolaynayaa cidduu doono wa yumiitu isagaa dilo geerida iyo nolosha isagaa bixiyo alle labadaba wallaahu alleh bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan basiirun mid arkid badan waay alla marka muuminiinta wuxuu ka celinayaa ictiqaadka faasidkaa inay gaalada iyo munaafiqiinta uga daydaan kaas oo markaa tusayo hadalka ay dhahayaan haddii kuwaa safarka aadayo khatarta galayo kuwaan duulayo dagaalka aadayo hadday annaga nala fadhin lahaayeen maynan dhinteen qofku waqtigiisuu dhintaa ajalkiisuna ku dhintaa ictiqaadkaasiyou idin gelin buu alla leeyahay marka yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale kafaruu kufriyey wa qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahood liikhwaanihim walaalahood laba tafsiiraa ku jiro walaalaha in loo jeedo munaafiqiinta kuwa yacnii nifaaqa ugu walaal ah marka ay safraan ama ay u baxaan duulaan ku yidhaahdaan hadday agteenna ahaan lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu tafsiirka labaadna waxa uu yahay wa qaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahood xagga nasabka ansaartii iyo waayo markaas markay jihaadka aadayaan ay baxayaan kuwii munaafiqiinta ahaabaa waxay ku dhahayaan walaalahood ansaar oo xagga nasabka ugu walaal ah ile diin walaalo kuma ahane kuwanna waa munaafiqiin kuwanna waa mu'miniin labadaas tafsiirkaas dambe ibnu catiya sheegay idaa haddii darabuu ay soconayaan fil ardi dhulka korkiisa ay ku soconayaan safar iyo wax lamida ow amase kaanuu ay ahaadaan gusan kuwa duulaan tegayo duulaan ah ku odhanayaan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen kuwani cindanaa annaga agteenna maa maatuu maynan dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen qof marka dee qadarba u dhintaa liyajcala allaahu ilaahay sidan buu kuwan ka dhigay arrintoodana sidan buu ayuu ka yeelay liyajcala allaahu alla si uu uga dhigo daalika kaagaas warkaas ay dhahayaan xasratan shallay fii quluubihim shallayda oo fii quluubihim quluubtooda ku sugan dhexdeeda wallaahu alle yuxyii waa waa noolaynayaa wa yumiitu waana dilayaa ayb marka waqaaluu liikhwaanihim tas waxaa kaloo bannaan bimacnaa can in laga dhigo waqaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim can ikhwaanihim walaalahood xaggooda ka dhahayo marka waa ka sheekaynayaan waxay leeyihiin markay dhulka ku baxaan ama ay duulaan tagaan low kaanuu cindanaa agteenna hadday ahaan lahaayeen maa maatuu ma aynan dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen ilaahay marka ictiqaadkaas buu kuwan quluubtooda geliyey liyajcala allaahu si uu alla uga yeelo daalika kaagaas xasratan qoomamo iyo shallay fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ku sugan marka liyajcalada wuxuu ku tacalluqayaa marka wa khalaqa allaahu hada alictiqaada fii nufuusihim alla ictiqaadkan buu naftooda iyo quluubtooda ku abuuray si ay u siyaadsadaan murug iyo shallay kuwooda ka dhimanayo ama yacni laga dilayo say murug iyo shallaay uga siyaadsadaan wallaahu alleh yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiirun midkii arkid badan wala in qultum wala wallaahi in qultum haddii aada dhahdaan in qutiltum wala in qutiltum cafwan wala wallaahi in qutiltum haddii la idin dilo fii sabiili llahi ilaahay jidkiis laydinku dilo dhexdiisa ow amase mudtum aada dhimataan lamakfiratun dembi dhaaf makfirada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa raxmatun naxariis ayaa khayrun khayr badan mimaa kii ka khayr badan yajmacuuna ay ururinayaan waxaan marka ay ururinayaan adduunyo dhaldhalaalkeed ah dembi dhaaf ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo naxariis alle xaggiisa ka ahaataa ka khayr badan walain mudtum wala wallaahi in mudtum haddaad dhimataan ow amase qutiltum la idin dilo la ilallaahi ilaahay xaggii intii ka ahayaa tuxsharuuna laydin soo ururinayaa haddaad dhimataan ama la idin dilo kor i hoos xagga allaa la imaanaya ayb wala wallaahi in mudtum haddaad dhimataan ow amase qutiltum la idin dilo la ilallaahi alle intii ka ah ayaa tuxsharuuna laidin la idinsoo xashrinayaa oo la idinsoo kulminayaa waa idin abaal marinayaa markaas in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharuun hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina mxamed